Maamulka iyo ardayda madrasada Salmaan Al Farisi ee ku taala duleedka magaalada Muqdisho ayaa bulshada Soomaaliyeed ka codsaday in loo iibiyo dhul cusub, maadaama xarunta ay ku jireen ay ahayd mid ku meel gaar ah, waqtigaana lagu wargeliyay in ay ka guuraan. Madrasada Salmaan Al Farisi oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxaa wax lagu baraa carruurta Soomaaliyeed sida Qur'aanka Kariimka iyo kitaabada diiniga ah. Maamulaha madrasada Salmaan Al Farisi Macalin Salmaan Cabdikariin Sane ayaa ka warbixiyay baahida ka jirta madrasada isaga oo dhinaca kale bulshada ka codsaday in loo iibiyo dhul cusub.
madarasadan waxay shaqaynaysay muddo lix sano ah waxaana ka aflaxay dhowr arday hadda waxay u baahan tahay dhulkaas in loo iibiyo madrasada waxaa lagu bartaa qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga caleyhi salaatu wassalaam Qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa bulshada ka codsaday in ay ka qayb qaataan dhismaha madrasada Salmaan Al Farisi.
walaalayaal madrasadan aad arkaysaan waa madraso soo shaqaynaysay muddo dheer soo shaqaynaysay oo dacwada iyo diinta iyo qur-aankaba laga fidinayay dad badanna ay ka aflaxeen oo ay wax ka barteen madrasadaas walaalayaal waxaa ka jira eh, baahi dhuleed baahidaas dhul waxa uu ku saabsan yahay madrasadu dhulka ama booska ay ku shaqaynaysay eh, waxaa u soo baahday reerkii iska lahaa waxayna ku amreen macallinka iyo ardaydaba inay isaga guuraan booskaas maadaama reerku ay u baahdeen madrasaduna ma haysato dhul ay diinta iyo qur-aanka ay ku fidiso ay ku faafiso sidaas awgeed waxaanu ka codsanaynaa dadka muslimiinta ah eena daawanayana dhegaysanaya dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan inay soo caawiyaan gacan naxariis lana ay u furaan jeebabkooda akoonadooda quluubtooda iyo gacmahoodaba inay u furaan walaalayaal faa'iidooyinka aanu ka helayno madrasada haddaanu taakulayno oo aanu dhul u iibinno faa'iidada ugu weyn oo aanu ka helayno waa in ilaahay nagu jeclaanayo subxaanahu wa tacaala sida ilaahayba qur-aankiisa uu ku yidhi wa axsinuu ina allaha yuxibu almuxsiniin ixsaan sameeya ilaahay wuu jecel yahay subxaanahu wa tacaala kuwa ixsaanka sameeya meel ixsaan loo sameeyo waxaa ugu qiimo badan madaaris taxfiid alqur'aan oo runtii soomaaliya guud ahaanba aada ugu dayacan waxaanu sheeganaynaa inaanu nahay dal iyo dad boqolkiiba boqol muslim ah haddana xufaadulqur'aan ah haddana qur'aanka karaameeya marka hadalkaas iyo iskuma dhigmaan meesha madaaristu hadda ay yaallaan qur-aanka kariimka ah lagu xifdinayo inaanu nahay dad boqolkiiba boqol muslim ah qur-aanka jecel iyo goobaha hadda ee qur-aanka lagu baranayo waa goobo bilicdoodu aysan qurxoonayn waa goobo aan munaasib u ahayn in kitaabka ilaahay la dhigo sidaas awgeed walaalayaal aan karaamayno ee qur-aanka kariimka ah meesha dayacan uu yaallo aanu ka qaadno